أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu ku soo dhex jirnay tafsiirkii suurat ibraahim ayaan ku soo dhex jirnay waxaan ka soo sheekaynay qisadii rususha iyo aqwaamtii kaafiriintaha maanta ma arkaysaa dhex martay sidoo gaalada ilaahay u halaagay rusushiina ilaahay ugu gargaaray iyo hadhow gaaladii caaqibaxumada ay kusa ku dambeeyaan naarta adag iyo dhibaatadeeda iyo foolxumada ay ku sugan yihiin ayuu alla nooga soo sheekeeyey oo allana tusay koonkan ilaahay inuu xaq ku abuuray subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay marka waxaan joognaa aayadda labaatan iyo koowey wabarazuu way soo muuqdeen oo way soo daahireen lilaahi ilaahay u soo muuqdeen qiyaamo jamiican iyagoo dhan oon cidi ka maqnayn ay banka qiyaamo ayay isu soo tubeenoo ilaaha soo kaxeeyey halkaasay ka soo daahiri oo ilaahay uu hortaagan yahay subxaana wa tacaala hadda meesha waa meel xisaab loo yimid markii ay xisaabtii iyo foolxumada iyo cadaabka sugaaya markay arkeen ayaa hadda gaalada laba isugu jira kuwa qaa'idiinho ayagu sharta u horseeda iyo kuwa dameeru dhaan raacday aho ayagu uun dadka iska dabagalo maxaa la yidhi waxaa raggaasay yidhahdeen waa sax waxababa qalibka ku duwa waa iyagu dameeru dhaan raacday ah kuwii marka dameeru dhaan raacday ahaa oon ayagu ra'yiga lahayn ee kuwa baadiyaysan iska dabagalay ayaa waxay arkayaan mushkiladan ay ku sugan yihiin iyo nimankaana shala si ugu faatiguday leyi jireen dhihi jireen na soo raaca annagaa wax kasta idiin damaano qaadayna ducafadii waa arkeen meesha balaayo inay tahay markaasay la hadlayaan kuwii ay ka daba ordi jireen fa qaala ducafaa'u ducafadii kuwii taag darnaa waxay ku yidhaahdeen oo caqligaba iyo ra'yigaba liitay liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen istakbaruu cibaadada alle iska weynaysiiyey iyo nabiga itibaaciisa iska weynaysiiyey ayay waxay ku yidhaahdeen innaa annagu kunnaa waxaan ahay lakum idinka tabacan kuwa idin dabagalo oo idinka idinfajir daba socdo idiin nacamleey fa hal antum matihin hadda adinku annagu intaasna baa nacam nacam yes yes idin lahayne muqnuuna kuwa deeqaya canna xaggeena min cadaabillaahi cadaabka alla min shay waxna ma naga kaafi kartaan mifqaala darra maanta cadaabka alla shurtiga mau qaban kartaan wax naga difaaci karta ilaan balaayadan idinkaa noo horseeday annagoo masaakiina iska ahayn rushuta waa iska raaci lahayn adinkaa xabadka noo garaacay oo yidhi wax walba annagaa maanta ma arkaysaa idiin ah ee adinka maanta ma noo qaban kartaa wax fahal antum matiin muqnuuna kuwii deeqaya canna annaga min cadaabillah cadaabkaa la min sheeyin wax ma naga deeqaysan qaaluu waxay ku yidhaahdeen kuwii iskibriyey low hadaana allahu ilaahay annagaba haddowna hanuunin lahaa la hadaynaa kuwan idin hanuun laha ee annagiyaa baadiyaysan idinkana waa idin baadiyeynao waxba idinma qaban karno marka waa sidaas waayo meelo badan ayay gaalada ducafada iyo maanta ma arkaysa kuwa waaweyn ayay maanta ma arkaysaa isku jiiraya ma garan oo markay yidhaahdaan kuwa masaakiinta ay dhahaan waid yataxaajuuna fi nnaar naartaa lagu murmaya fayaquulu ducafaau liladiina istakbaruu inaa kunaa lakum tabacan fahal antum canaa nasiiba min annaar suuratu qaafir naarta qayb ka mida managa managa maaratay difaaci kartaa qaala ladiina istakbaruu inaa kullun fiiha naartaan ku wada jirna maxaa isu qaban karnaa in allaha qad xakama bayna alcibaad addoommada waa xukmo naaraana loo wada xukumo laba qaawano isma qaato maxaan idin qaban kara marka hadduu qofka adduunka dameerdhaan raacda iska noqdo oo muqallid oo iska noqdo oo qofkaanima xaqou kuu taagay kuu wadaa iyo uusa fiirin ee ama mabaadi baatila loo waxeeyo ama taqliid aabayaalka maad khilaafaysa iyo qabyaalad iyo waxyaalaha xunka xaq haddii lagu dhaafiyo hadhow shallaynaya marka goor aan shallaybtarin wayooma yacadu aalima calaa yadayh uu qaninaya yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila rasuulka maxaan jidkiisa u raaci waayo yaa weylataa laytani lam atakid fulaana khaliila alla maxaan hebel saaxiib uga dhigta laqad adalanii cani dikri dikruu iga dhumiye bacda ijaa'ni markuu iibi wa kaana shaydaanu shaydaankuna waxawaa lilinsaani insaanka khaduulan mid hoojin badan u ahaa nacam marka hadhow saasaa ay ku dambeynayso wa barazuu way u muuqdeen oo way soo daahireen qubuurtiia laga soo bixiyey lilaah alle jamiica dhammaantood bankii qiyaama la soo wada fadhiistay waa la isxisaabiyo nimankan cadaabkiiya u soo baxay ducafadoodii iyo maanta ma arkaysa mujrimiintii iyo masaakiintoodii gaaladii kuwii masaakiintaa markaan cabaaday faqaala ducafaau kuwii taagtarnaa waxay yidhaahdeen oon ra'yiga lahayn oo dameero dhaan raacdayga ah liladiina kuwii istakbaruu isweynaysiiyey oo ilaahay xaqa inay caabudaan iyo raacitaanka ambiyada iska weynaysiiyey oo dadka baadiyey waxay ku leey waxay ku yidhaahdeen innaa kunnaa lakum waxaan idin ahaan jirnay tabacan kuwa idin dabagala oo atbaac idiin ah oo iska daba nashlayn jirnay iska daba ordi jirnay fa hal antum matiin muqnuuna kuwii naga deeqaya cannaa annaga min cadaabillahi cadaabka alle min shay wax uun cadaabka allah managa difaaci kartaanoo managa horjoogsan karaan qaaluu waxay dhaheen low hadaana allahu ilaah haddii uuna hanuun lahaa la hadaynaakum adinkana waa idin hanuun lahay ma garanta sida ay dhidin aqweynaa aqweynaahum inaa qaweyna maxay ahayd aayaddii ku jirtay mushrikiinta ay ku dhahayaan ma garanta kuwii baadiyo waxay dhaheen aqweynaa kamaa qaweynaa annaga saan u baadiyoona u baadiyoona tabara'naa ilayka maa kaanuu yacbuduun ilaah inaan beri kaaga noqono nama caabudi jiri nacam saasay leeyihi beri baa laiska noqon qaaluu waxay dhaheen low hadaana allahu la hadaynaaku waan idin hanuun lahay marka markay naarta cabbaar ay ku jiraan ay ku gubtaan marna waa argagaxayaan oo waa qaylinayaan marna waa sabrayaan bal mar waxay is leeyihiin bal ahlu jannada jannada sabar ay ku galeena sabr sabarka waxba uma tahay marna waxay le ahlu jannada waxay ku galeen ooyin ilaahay u ooyi jira waagay adduunka joogana bal adduunkuna ooye ooyinta waxba uma kale ilaa ooyinta iyo sabarka adduunku wax anfacay markaasu waxay leeyihiin sawaaun calaynaa waxaa isugu mida ajazicna argagaxnaya oo booynaya oo catawnaya ama sabarna ama adkaysanaya gowsaa isku dhuuqsanaya maa lanaa noomana sooma nooma sugnaani min maxiisin carar mel aanu cararno iyo cararitaan iyo malja wax aan magan galno male ilaa ilaahi weynaa iyagaa ku kufriyey ilaahay haddii u caroodana cid kaloo wax tiri karta lama arko ilaahay asagu dadka qofkii qof kale ou dhigo ilaahay u cararo ilaahay uu ka badbaadi kara laakiin qofkii ilaahay caroodo u caroodo cid ilaahay ka badbaadi karta lama arko sidaa darteed qofku allaah maahna cid kale waa inuusan isku halaynin sababtoo durna isagaa kuu awooda nacfin isagaa kuu awooda gaaladu waxay ku dambeynayaan meel loo cararna male sababto ilaahay loo carari jira waa ku caasiyo isagaa naartan abadi ku xakuma xaggey ka aadayaan marka intay goor goorta ilahay inaan usoo noqon ilaah aa usoo noqona naarta laga xo sawaaun calaynaa waxaa isuu kaaya mida ajazicnaa argagaxnaya ama sabarnaa mase sabarnaya adkaysanaya maa lanaa nooma sugaan min maxiisin carar iyo meel aan ku cararno oon magan galno oo ilaahay wax naga celi kara ma jiro yidhaahda cadaabkaanaan ku xukumana ilahan kama galna waa xaalad kooga waxaa uga sii daran markii naartii ay wada galaan ducafadii mustaqbiriintii oo ducafadii ay is yidhaahdaan bal kuwaan kubarada ah bal nacfi ka raadiy ay nacfi ay waayaan kolley waxaa maaragtay mustaqbiriinta shaydaanka ugu weyn oo nacfi laga raadin ale war shaydaanu had adigaan cabiid ku ahaynoo ku daba nashlayn jirne ilaahay dartaa iyo raacitaankoodu noogu caroodee aduu bal maxaa taha maanka shuu dawrug meesha maxaa ku haysa wax dhan adduunka aada maaragtay macaasi dadka u dhalaalisay hawada u welilicsiisay bal maanta lagu ogaane warkaaga keen maanta shaydaanu maxaad haysaa walciyaadu billah ibliis maxaad haysaa le ibliis markaasoo khudba oo jahanamiyo ka kacay marka oo sii quusisa ayagii ku baashaalay oo ku tuntay oo ku jeesjeesay ya'sigoodii iyo quusidii quus kale ugu sii dara marka waa rajo dhigeen ilaa akbar oo daaquut la caabudo oo kufri iyo shar iyo macaasi madaxda ka ah waa shaydaan iyo ibliis wey isagiiya hadda bal wuxuu tari karayo waxaa kaloo caddaynaya khudbo oo jahanamo u ka khudbeynoo dhex aqrinaya ilaaha ka maangalo ilaahuna joojin meeshaas wa qaala shaydaanu shaydaan wuxuu yidhi la ilaaha qaalaa laga cabiray sababta waa wax dhici doono xaqiiqo ah kullu maa huwa aatin ya fawa qariib wixii dhacay waa og yihiin berri iyo saacadda hadda soo dhaafta berriyaa kuu dhow sababta berri waa kuu soo socotaa wa qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru arrintii marka la kala xugmiyey oo qolo naartii loo xugmiyey ahlu khayrkiina jannadii loo xugmiyey oo asagii nacfi laga rajaynaayo oo dadkii u warramay jibriil shaydaan maxaa haysa hadiy war waa idin hayaa waa kan warbixintaan idin haayo warbixin waxaa weeye ina allaaha alle markii adduunyada la joogay wacadakum oo idin yaboohay wacda alxaqi yabooh oo run ah oo ballanqaad run oo ilaah idin sheego oo waa maxay inaan aniga ilaah keligiisa iyo caabuda shaydaan wax ma idin taraya caabudinina qofkii caabuda inaan sawaabinayo oon jinno geynaayo maaragta kii kale naar la geynaayo rusushayda rumeeya waxyiga ku camal fala iga baqa camal saalixa iisoo gudbista saasuu ilaahay ilaahay marka wacdigiisi waa ka run sheego waa kana waa u jeedaan maanta oo ahlu jannadiina jannaday aadeen adinkuna meeshaa naarta hadkuud ku wadaan adinka maanta wawacadtukum anna waa idin yamooha beenbeen aakhara ma jirto ilaah xaqoo la caabudo ma jiro baxi ma jiro xaraam iyo xalaal ma jirto shahawaadkiina iyo ahwaadiina iska raaca iska bashaqsada baktiga iyo qurubka ilaahay keyrka haddaa rabtaan caabuda ama waxay qofka haddaa toobadkeen hadda xoogaa sii wada qof walba meeshuu ka soo geli karo kasoo gela kan gaalkaa hadda balaayisu macana ka xoogaa muslimkaana xoogaa xaabsi ku jiraan dhimal adig weli waa dhalinyartahay xoogaa xoogaa hawshaan hadda soo dhammayso xoogaagaan hayee berri iyo saa dambe iyo sanadka soo toobad keenaysa sow ugu hayo sanadkaana toobad keenaysa waaba ka horaaba jag la yidhi mowdkii ku dhacay daw caasi ah ama gaal ah isagoo weli isgaaro marka aniga ballankayga waa in kaga baxow dhaha faakhlaftu sababta waxaan idiin ballanqaado dhan eber bay noqday wixii ilaahay sheega aarru noqday qiyaamadii waa annaga joogna naartaan beennayo waa annaga hadda ku jirna isagoo leeya acuudu billaahi jannadii dadkeeda waa kuwaas galay allah naga dhigo kuwaas amaa warkii ilaahay runow noqday waa dhagoobay keygiina eber buclan bilbaacuurow noqday waxaan waxba ka jirin hal baacad lagu dhis waxba kama abuur wawacadtukum waa niyama wafaakhlaftukum ballanka waa in kaga baxa ani marka maxaa igu haysatan adinka adaana baadiye adaana baadiso malihi wamaa kaana lii aniga ma ii sugnaan calaykum korkiisa min suldaanin wax xujo oon idinku xakameeyo o idinku xirxiro oon xaqa inkaga duuflaaliyo ma haysanin aniga ilaa an dacowtukum inaan idin yeero maahan inaan idin fooliyo o idin waswaasiyo xumida idin qurxiyo sheeko sheeko hoos hoosee iyo waxaas inaan idinku maaweeliyo maahan fasajabtum li waa isakay ajiibteen adinkoon hubsan xaq iyo baadil idinkoon hubsan ilaahay runta sheegaayo intaa beeniseen ayaad aniga ii rumayseenoo isoo raacdeen ee hadda marka eedda yaa iskale falaa taluumuunii aniga eedda ha isaarana iyo dagaalka haydhin adaana baadiye adigaa eedda iskale caku kanana dhihinin waluumuu dagaalama anfusakum naftiin iyadaa igu soo jiida sababtoo ah idinka caqli baa lahaydeen ilaahay waxiiba uu idin soo diray foori iyo beenbeen keliya markaan idinku duubsaday xakee caqligina dad ahaan jirteen maxaa ilaahayna idin abuuray iyo xaq uu sheegaayey iyo rususha saadiqiinta oo naasixiinta maxaa idinka wada maxaa marka ii dagaalamaysan oo ii eedeynaysaan oo aniga ma maaragtay godob iigu qabsanaysaan anigu godob idinkama geline naftiinna godob idinka gashou leey maa ana aniguna maya hadda oo la joogo bimusrikikum kuwa idin gargaara ilaa suraax waxaa la yidhaahdaa ma garato istasrakahu fasarakahu qofka marka waa waree yaa iisoo baxo yaa muslimehe yaa kanahe ama sida maaragtay qabyaalinta iyo qaniyaatolahe wuxuu yidhaahdo qofka maaragtay qayshana iyo in gurbad ka warsana wuxuu ku hal haysta marka kaa isasrakahu macnaa gurmad bou dalbowa fasarakahu isasraka fulaan zayd waa qaylada waana waa qayshaday oo gurmad oo dalbay fasarakahu fulaan hebelaa u gurmaday saas oo kale marka hkebigan waa wada cabaadayna adinkuna intaad nagu soo baxdaa igu soo baxdaan war ibliisaa qaylinaye maanta maaragtay waa warida ku haye maanta meesha ka saara ma jirto anna intaan idinku soo baxo hebelaa cabanayo maanta lagu taagan yahe u gurmado mixnadaan ka bixiyo ma jirto qof qof soo gurma kara lama aro israaq waxaa qofka markay musiibo asabto oo dadka u qaybsado wixii dadku cadifo kale ninkii mu'mino yaa muslimiha yidhaahda iyo ninkii yaa tolaha yidhaahda iyo kii yaa reer hebela yidhaahda kii yaa maali jira yidhaahda iyo nin walba wuxuu adiga oo maaragta oo kuha ku haysto mamamiya mid yidhaahdaba hooyaday mid ku qaylsada iyo waxaasoo kaleo dhan sarakahuna waa usoo gurmaday marka wuxuu leey gebigeen waa wada cataabayna waa qaylinayna wax noo gargaaraan rabnaa iyo maciin ma ana maciin idiinma noqon karo idinkuna macaan idiinma noqon kartaa saasoo kale meesha ku jirta maa ana miihi bimusrikikum qayladiinna iyo dhawaaqiinna iyo cabashadiinna mid idiin soo gurmo karo wax idin qaba kara ma ihin wamaa antum adinkuna ma ihdin bimusrikiya aniga cabaadkayga iyo qaylada iyo tacbaanka aan ahay kuwa inta ii soo gurmuda qaylada iga baabi'in karo waxay qaban kara ma tihi waxaaba idiin dheerba innii anugu kafartu waa kufriyey bimaa ashraktumuuni min qabl ma garata shirkigai aad ii samaysoonad ilaahay cibaadada ila wadaajiseen shirkigaasa waaba ka baxay muwaxidaanba ahma soo istaago ma garata ilaahay keligiisaa jira asagaa lur iyo nacfi leh khalaas waaba ka beri noqda shaydaanoo shaydaana xataa waa inkira dadka uu soo baadiyey cid kale iska dhaaf marka qofku ilahay inuu isku haleego ina aalimiina aalimiintii waxaa usugna lahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun cadaab aad iyo aad u xanuun badana u sugnaaday mowqifka qof walbaba inuu ku dabraa loo baahan dad badanaa hadda ku tukaday oo duruusaas u baahan meelay wada taagtaagiin in loo yaa fiiray laakiin marka tafsiirka la gaaro waa la wada cararaya hadday maanta aayaddan dhegaysan lahay wacdi waa ugu filnaan lahay ilahay nagu anfo inta joogtaan laa ku anfo iyo inta dhegaysan doonto kale waa la duuba cashar marka runtii waa casharkan cashar weyn oo qof ku waansamo gaal iyo shaydaan iyo xoolo shaydaan meeshaasaa u dambaysa haadihi nihaayatuha nihaayo fiican ma tamas waa nihaayo qurmoon waa nihaayo qurmoon ilaha ka mangal wa qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru arrintii marka la kala saar ilaahay xukumay oo reer jannana allah naga dhigay janno loo diray reer naareedna naar loo diray allah naga koriyee ducafadana ay weydiisanayaan raggay atbaacda u ahaayeen inay wax u qabtaan shaydaana hadda mustakbirka weyn oo daacada alle dadka ka mashquuliye ou yahay ayaa saan sheegna waxaa leeyahy shaydaano bal adiga dowrkaaga maxaa ku tooranta maanta balaayadan oo dhan iyo kufriga iyo macaasida iyo bidcada iyo wax alla ilaahay wuxuu lagu caasiyo caradiisa adaa kaaba ka aha atooro meesha adaa ka aha adaa oday ka aha adaa diiq ka aha bal maanta waxaad haysa soo daa ibliis waa warran wuxuu yidhi war waa kanaa hoy run ma rabtaan haa awal waxaan idiin sheegay been iyo huf iyo haalkabajiraan bay aheede runtii warbixinta runtaa waa tana waa tanaa qisada waa maxay ina allaaha alle adduunye markii la joogay wacadakum oo idiin ballanqaado idin yabahay wacda alxaqi yabah run ah aniga alla waaxid ahaanoo idin abuuray cibaadaan idin abuuray ee caabuda rususha aan idin soo diri doono rumeeyo waxyiga ku camal fala aakhiraad ila kulmi doontaane aakharo u soo shaqayso xumida ka fogaada wanaagga sameeya haddaad saas yeeshaan waa liibaanaysaan haddii aada yeeli weysana waa guuldarraysanaysaan ilaahay marka yaboohi waa ka dhabeeyey waay waa tanaaba meesha jannadiina waa lagu jiraa naartiina waa lagu jiraa ilahay aanu jannaha naga dhigo wawacadtukum aniga haddaan ibliis ahana waan idiin yaboohay ballan baan idiin qaaday laakiin ballankii maka soo baxmayo fa akhlaftukum waan idiin guubiyeel ballan baajina ballan furi aa idinku sameeyey guubiyeelina waa la yidhaahdaa waa luqada reer koonfurka kutubaha laqbooda laga soo gaaray laakiin af soomaaliga la yaqaano waxa waa idinku ballan furay faakhlaftukum waa idinku ballan furay wamaa kaana lii mana ii sugnaanin calaykum macnaa waxaan sheegay waxaanu aakhare ma jirtaan iri ilaah xaq lagu caabudo ma jiraan iri macaasida maanta waxba dhiba ma lehe daldashaan idin niri warkaan idin sheegay huf iyo halka ma jiraan waay hal bac lagu dhiso noqo midda kale aniga maxaan awoodahon idinku lahaa aniga maxaad i eedeynaysaa wamaa kaana lii ma i ahaanin calaykum korkiinna min suldaanin xujo iyo saydaro iyo maanta ma arkaysaa xakamo aan idinku hayay ma jiro awood idinkuma lahan ilaa an dacowtukum inaan idin yeero mahano macaase idiin qurqurxiyo oo qalbiga idinka waswaasiyo oan xaqa idin nacbaysiiyo fastajibtum lii waa ii ajiibteen waa iga yeesheen hayih a ay dhahdeen marxabana ay dhahdeen adinkoon ka fiirsan oan caaqibada aan ka fakerin ee falaa talumuuni aniga hay dagaalaminin hay eedaynin walumuu anfusakum naftiinna eedeen maa ana anigu miihi bimusrifikum qaylada iyo cabaadkiinna mid idinkaga soo gurmanaya oo dhibkaa idinka tirtiri kara miihi wamaa antum adinkuna miduna bimusrikiya cabaadka i haysta iyo qaylada iyo booyinta iyo cadaabka meel walba iiga yimid kuwa iga qabta mid tihidinoo markaa intaad ii soo gurmataan badbaado iyo berisamaad ugu fura ma tihid midda kale waxaaba ogaadayba waxaan isu sheegayn waxba kama jiraan innii kafartu wana waan diiday waa ku kufriyey bimaa ashraktumuunii min qabl shirkiga aad ii samayseenoo shariig ilaahay aada igala dhigteenoo aada cibaadada waxda walaajiseen cibaadadii aada icaabudayseen oo macallaahi aad caabudays waaba ka beri noqdo ilaahay baaba ilaahnimada iskale baabkeennan buu ku jiro markaas ina adaalimiina daalimiintii lahum cadaabun aliimun cadaab oo xanuun badan bay leeyihin ilahan ka maaqan yacni xaalad musriya yacni ad looga danqadan waayo oo foolxun ilaahana badin xaaladda in markaas laga tabaabshaysto waayo qofkiiba cumrigiisa wax nolol u arkay inaan ka tabaabshaysano markii ahlu naarka jazadoodii lasoo sheegay ayaa ahlu jannada la sheegaya ahlu khayrka jazadoodii hadyo goraale markii tarhi tarhiibka la sheego oo dadka xun waxa lagu cabsi gelinaa la sheego ahlu khayrka bishaaradooda ayaa la sheegaa si qofka uu camalka wanaagsan ugu dhiirado camalka xunna oo uga boqo wasakda wa udkhila aladiina kuwii waxaa la geliyey aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey jannaatin beerooyin baa la geliyey tajri ay soconayso min taxtiha ay min taxti ashjaariha geedahooda hoostooda al-anhaaru biyaal ay qulqulayaan khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray biidni rabbihim rabbigoodaa u idmay ilaa waaritaankan haduus ilaa idmin ma jiri karo midda kale xisiyan iyo macnawiyanba waa dad loo karaama oo nicmona wuxuu ku nool yihin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan ilu arkin dhegina aysan maqlin qof bini aadana qalbigiisana aan ku soo dhicin ayay xagga nicmada ugu nool yihin xagga maaragtay ruuxdana waa dad la karaamaynaayo taxiyatuhum macnaa salaantooda iyo macnaa soo dhowayntooda iyo wax lagu qaabilo fiihaa jannada dhexdeeda salaamun nabadgelyo wey oo xag alla ka timid iyo malaa'i malaa'igta ka timid waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhi min kulli baab qaa'iliin ayagoo dhahay salaamun calaykum bimaa sabartum korkiina salaan ha ahaato sabarka aad sabarteen fa nicma cuqba daari macnaa ciribta maaragtay daarta oo ciribta fiican leh oo jannada ayaa maanta ma arkaysaa nicmada wa udkhila aladiina waxaa la geliyey aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati jannaatin baa la geliyey tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda ay taxta ashjaariha alanhaaru biyaalka khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya biidni rabbihima lagu geliyo taxiyatum ama biidni rabbihima ugu waaraya taxiyatuhum macnaa soo dhowayntooda oo lagu soo dhoweeyo lagu ikraamo karaamayntoodu ama salaantoodu dheh taxiyada waxaa weeye waa sida maaragtay boqoradoo kale marka la soo dhoweynayo maamuuskaasaa la yidhaahdaa marka ama boqortinimada la gaaro macnaa taxiyatuhum maamuuskooda wax lagu maamusayo oo lagu soo dhoweynayo fiihaa jannada dhexdeeda salaamun saas taxiyatun fiiha salaamun salaamtooda waa salaam taxiyada carabta badana waxay u yaqaanaan maamuuska marka hadda aan leenahay ataxiyaat lilah macnaa waxay maamuuska iyo qiimeynta iyo maaragtay ixtiraamka iyo weyneynta sida boqorada loo weyneeyo boqor loo weyneeyo ma jiro sida ilaah walidaalika malaa'igta intaas carshigiisa ku xoonsan oo tasbiixsanayo oo taqdiisanayo muminiintu dhulkaane ay maaragtay tasbiixii taqdiisa ay ka dirayaan wahaakada jinni ins koonka dhana ilaahay ku tasbiixsanaya subxaana wa tacaala weyneyna marka waa boqortinimadaas weyn iyo maamuuskaas ataxiyada la dhaha taxiyatuhu maamuuskooda iyo soo dhoweyntooda fiiha jannada dhexdeed salaamun waa ilaahay ou salaamay malaa'igtaba ou salaamay salaamun qowlan min rabbi raxiim alam tara kayfa daraba allah maalan kalima alam tara miyaadan u jeedin kayfa sideebuu daraba allaahu ilaahay uu u yeelay maalan mahmaha uga yeelay kalimatan dayibatan kelimadda wanaagsan wuxuu ilaahay ugu mahmahay uu ku mahalay ka shajaratin geedoo dayibatin wanaagsan asluhaa xididadeedu iyo jiriddoodu haabitun waa ku suganoo fi lard dhulka ku suganoo jirido waaweyn ay biyaha intaasoo meel oo dhulka ay uga soo cabtay leeda wa farcuhaa farceedana fi samaa'i samada samaduu tixan yahoo halkaa hawada nasiimka iyo caadka ayay biyaha ay ka qaadanayso markaas iyada dhanba xayaatadeedu waa xayaato mustaqira tu'tii way keenaysaa ukulahaa miraheeda kulla xiinin waqti kastaba way keenaysaa biidni rabbihaa rabbiga idankeeda mar kasta way miraynaysaa waa laga faa'iideynaya wayadribu allaahu ilaahay wuxuu u yeelaa oo u qadaraa wayadribu allaahu alamhaala maahmaha wuxuu u qadaraa linnaasi dadka lacallahum waxay mudaynihim yatadakaruuna inay waansamaan ilaahay subxaana wa tacaala wamahalu kalimatin kalimad mahalkeedana mahmaahe khabiisatin oo xun ka shajaratin waa geed oo kale khabiisatin xun ujutusad maaragtay la siibey oo la rujiyey ama la rujiyey sideeda geedaha la rujiyey dhaha markii saas xiidada loo qaado iyada dhanba min fowqi ilardi dhulka korkiisa laga rujiyey oo laga rujiyey maa lahaan uma sugnaanin min qaraarin wax sugnaanshaa meel ay ku sugan taho oo qaraar maanta ma arkaysaa male halkan wuxuu rabaa allah subxaana wa tacaala inuu maahmaah nooga bixiyo kelimatuliimaan oo towxiidka laa ilaaha illaa maxamadu rasuulula iyo kelimatulkufri washirka oo ilaahay in ama isagoo dhanba la inkiro mulxid lagu noqdo ama shariig loo sameeyo ilaah kalmiciisa la caayo rabbi waa yahay waa jiraad le uu leeyahay mushrigu laakiin wuxuu ku leeyahay ilaahyooyin yar yara kuwa yaryariisa kuwaasaa lala caabudaha xoogaa nooga shafeeca kaas waa shirka mulxidkuna hadda waxaa waa qofkan ilaahba aanba aqooninba taasoo kale laakiin shirkiga badan malaaxdadu waa wax yar dadku rabbi waa rumaysan yihiin laakiin rabbigaas inay caabudaan aayar shirkiina u badan yihiin dadka badanku malaaxidadu waa wax yaryaroo farakutirso ama badana waa isyaalyaal oo qof walba fidradiisa inuu rabbi uu leeyahy waa ogyahy milxilxaadka oo rabbi inkirkaa dabeeca abuurta isyaalyaal dadaa raba inay wax ku dha dana ku wataan dadkaasaa danahooda ku quunsana marka kelimada tawxiidku waxay la mid tahay geed wanaagsan geeddaas marka waa timirtaa la yidhaahda waa timirtaa la yidhaahda waxaana u daliila xadiid uu bukhaari uu wariyey qaala xadaثana cubayd bn ismaaciil can abi usaama can cubaydillaah alcumari can naafic can ibni cumar qaal kunaa cinda rasuuli اllahi sal اllahu alيh waslm rasuulkaan la joogo qaala akhbiruunii can shajaratin tushbihu alrajul اlmuslim ow karajuli اlmuslim geed oo muslimka oo kale ama muminka oo kale laa yataxaatu waraquhaa caleenteedu ma dhacdo sayfan walaa shitaa'an ma dhacdo tu'tii ukulahaa miraheedii keena kulla xiin biidni rabbiha ilaahay idankiisa aa miraheeda mar kasta la cunaya ilaa hadda waa aragtay timirta soo go-a hadday rudabtaa waa la cunaya hadhow ama rudabkaa lagu kaydsanaya markii hadda tallaajaadka leh ama inta la qalajaa timir ahaan lagu cunaya all the time marka waa la cunaya sanadka oo dhan ilaa dhul ay gaareen dhulkay ka baxdeen dhul waaweynay gaarayso ma garat hadda timirta haddee qiimaha ay lahayd waayuu hore da raashinku uu yaraa waa la wada ogyahay nacam yacni ma caanaha iyadaa ku xigtay ma garat waana shayga caanaha ku xigo oo faakihay noqon kartaa qaday noqon kartaa maarata cuntay noqon kartaa wax baa loo isticmaali karaa caanaha waxay ku noqon kartaa qaday ku noqon kartaa sharaabay ku noqon kartaa faakihay yihiin waa ayadii timirta waxyaala uga cajiibsanoo fidrada ah w nacam ibnu cumar markuu yidhi dadkii marka geedaha baadiyahay sheeg sheegeeno aniga laakiin qalbigayga waxaa ku dhacow dhahay inay tahay timirta laakiin markaan arku yidhi abubakar iyo cumar dadkii waaweynaa cabdullahi ibnu cumar aan ka xishooday markaasaa rasuulku wuxuu yidhi dadkii markii aqowaan hiya nakhl aniga waa xishaaduu dhah markaasuu aabbihiisoo u sheega ibnu cumarkaa wilyaroo ahaa markaasuu yidhi waa igu soo dhacdou dhahay laakiin sidama dhihin marka wuxuu yidhi yaa abataahu wallaahi laqad kaana waqaca fii nafsi annaha nakhl ee ku soo dhacay fa qaala maa manacaka an tataklam maxaad ugu hadli weyso qultu araakum laa tatakallamu lam arakum takalamuun idinkii waa hadli diideen fakarihtu an atakallama ow aquula shay-an qaala cumar wuxuu dhahay lian takuuna qultaa axabu ilaya min kada wakada inaad sheegto oo najaabadaada ay muuqato rasuulka uu kuu duceeyo ayaan xoolahayga oo dhan ka jeclahay oday hadda wiilkiisa najaabadiisa waa jecelih ilaahay owlaadda hanoo hagaajiyo maasha alla ninkii ibnu cumar dhalana wiilow dhalay anagii tarjamadiina xadiid ka sheekeynayo insha alla masalka oo maanta ma arkaysaa shirkiguna waxaa weeye waa geed aan xidido lahayn furuuc waaweynna aan lahayn ee dhulka saa looga rajo karo dhaqso iska qalalayso waxay ku maalaan geedaan xandalada ay dhahaan qaradameer qaradameerka ay dhahaan sunta ah ma garata ay ku maalaan sababto waaba sun lagu dhimanaayo xidid weynna ma laha laamo waaweynna ma laha miro hadda laga guranayo faa'iidaana maanta ma arkaysaa mala marka labadaas qofka mu'minka marka geedda timirta mar kastaba miraa laga guranaya waxeeduna waa la isticmaalaa baallaha waad aragtay sakfiyaa laga dhigtaa meesha baallaha u dhaxayso oo dhexdaa oo caleenta xagga xag ka jirtana dermahaa laga samaystaa soo ma bahalka hareeraha ka jiro oo cufkaana waa kuwii joodaryaalka lagu cufan jiray intan suufka iyo waxaan maaragtay birahan oo aan la samaysan barkimo iyo waxaasaa laga dhigtaa bahal dhexda xataa geedka dhexe ku jiro jumaar ah la dhahaa oo isagana waa la cunta maaragta timirta salkeeda meesha qoyan lagala soo baxo marka la goy rabo haddii la goyo bahal isaguna sidii maaragtay maaragtay quwaaxa camal iyo maaragtay ah oo la cuno isaguna macaan marka meel ka mida la tuur waxeedoo dhan waa wax wada isticmaal galow hal shay ka mida oo la tuurayo mala saasoo kale qofka mu'minkaa dhulkou jooga iimaanka qalbigiisau raasik ku yahay camalkiisana samaduu tegaya tasbiixiisa iyo taxmiidiisa iyo cibaadadiisa waxay samada waxaa axaadiid waxaa ku soo aroortay in qofka dikriga iyo tasbiixa nuunuudiisa iyadoo codka carshiga ay ku wareegsanayso dikrigaan adiga iska daldalayso aada dirayso meelaha ma ku baabi'in maayo carshigu ka tamtamleeya xowlihiisa ilaaha maqlay malaa'igtaa maqlay subxaana annaga annagaa cibaadada yaraysanayna maahana cibaadadaas waxaa weeye ilaahay kor u qaadaya subxaana wa tacaala qur-aankaa la akrinaayo tasbiixda taxmiidda ilaahay agtiisa xowl alcarsh ee ka damdamdamdamdam leeda codkeeda laga maqlay halkaa malaa'igta ku maqlaysa oo ilaahay ugu faanaya malaa'igtiisa nacam addoommadeeda aan ii jeedina ii soo caabudayo dikrigaa iyo tasbiixda iyo taxmiidda iyo taliisha ii soo dira iyo daacaadkaas ii soo gudba iyagoon ii jeedin oo dhulkaas jooga ilaahay ku faanaya subxaana wa tacaala marka waa laba maahmaaho aada u wanaagsan macnaha qofka mu'minka mar walba waa faa'iido qowlkiisu waa wanaagsan yahay ficilkiisu waa wanaagsan yahay waxuu bixiyo hadal fiican uu yidhaahdo macruufkoos munka isagii naftiisu anfaca keyrkiisu anfaca muslimku anfaca xayawaanaadka anfaca gaalkuna waa wada guban yahay gubato wa meeshoo maraba dabow ku qaban isaga naftiisu waa halaaga wayuhliku kayru marka waa mahmaha cajiib lo alam tara miyaadan arkaynin kayfa siduu daraba allaahu ilaahay oo u yeelay maalan maahmaha wuxuu uga yeelay kalimatan dayibatan kelima oo wanaagsan oo mahmaha ka dhigo oo wuxuu ku maelay ka shajaratin geed dayibatin ee wanaagsan asluhaa xididadeeda iyo jiridooduna haabitun dhulka ay ku sugantaho xididadiisa dhulka intay jiraan meelo fog ay biyaha ka soo qaadeen wa farcuhaa laamaheedana fi samaa'i samada ay maarata ku tafan tahay oo halkaa nasiimka hawada kor ay hawada caadka saxaabka ay ka cabayso say u dheerto tu'tii waxay keenaysaa oo laga guranayaa kulla xiin uklahaa miraheeda iyo wixii laga cunayay kulla xiinna mar walbaba biidni rabbihaa rabbigeeda idankeed mu'minkuna waa saasoo kaleo iimaanka qalbigiisa iyo tawxiidku haabiday ku tugan tahay camal wanaagsanaa ka soo baxay oo ilaa xowl alcarshi u gudbaayo halkaa cibaadadiisii iyo qiraa'adiisii iyo adkaartiisii now now now now ay ka leedahay wayadribu allaahu ilaahay wuu u yeelaa alba u qadara alamhaala mahmaada linnaasi dadka lacallahum waxay mudanay tadakarun waasaan macnaha shay maxsuusoo u jeedo waa timirta geedka timirta iyo mirihiis waa maxsuus ayaa waxaa lagu shabahayaa shay macnawiyoo kaa qarsoono waa qofka mu'minka iimaankiisa iyo khayraadkiisa aa lagu shabahaya si aa wax u fahamtay oo tirabar adiga maa wax nacfil aada noqotay gaalka shirkigiisa iyo kufrigiisana waxaa lagu matalay geed aan xidid fiican lahayn oo noolaa karin laamana aan lahayn miro fiicanna aan lahaynoo saas ida dhulka looga soo rajo karaad mooda meel gawaana intay ka baxday wax faa'iido aan lahayn gaalkuna waa saas oo kale wamahalu kalimatin kalimad mahmaheedu khabiifatin oo xun waa shirkii kufrigii ilxaadkii iyo macaasidii ka shajaratin waa geed khabiifatin oo xun taasoo ujtahad laga fujiyey oo laga rujiyey min fouqal ardi dhulka dhexdiisa korkiisa laga fujiyey ee iska qallashay marka maa laha min qaraarin meel ay ku sugnaato ma laha furuuc fiicanna ma laha gaalka waxawaye qalbigiisa iimaanku ma sugno camal saalixoo kasoo fulaan lama arko waa gubato isaga dhan balaayo isaga dhan maaragta dab socda allaha nabadkooda nacam yuhabbit allaahu ilaahay wuu sugaa aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta bilqowli haabiti qowlka sugan oo kelimada tawxiidka fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada waa laasimiya wafi alaakhirati aakharana wayudilu llaahu ilaahay wou dhumiyaa aldaalimiina daalimiin wayafcalu llaahu ilaahay waxuuna sameeya maa yashaa wuxuu ayaddan waa ayad muhiima jiddan wuxuu ka hadlaa ayaddaanu allah subxaana wa tacaala qofka mu'minkaa inuu iimaanka oo daacadda iimaanka uu ku baaqu yeelaayo intuu adduunyada ku nool yahay maca alfitan oo soo maraysa mixanka soo maray marna xaqa ka leexan maayo ku dhegany soo ma adduunyada intuu nool yahay maca almixan marka sakaraatulmowt iyo fii xaalati nas waa ku sugan yahay tawxiidku ku noolaanaa ku dhiman ku akhrisanay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna marka ou dhintoo qabriga la geliyo oo malaa'igtu ay su-aalaysana waa ku sugan yahay iimaanka ilaah waaba fujinaya man rabbukum annabiyukum adiinuka la weydiina rabbi allah nabiyu muxamed wadiin lislaam ay weliya nacam rabbi allah muxamedu nabiy wadiin alislaam saas ku jawaabiya wayudilu llaahu ilaahay wou dhumiyaa aldaalimiina daalimiinta adduunka tawxiidku waa garab marsiiya mixanta waxba kama faa'iidayso xaalatu nasciga tawxiidku waa seegaya walciyaadu billah ilaahayna wuxuu rabou sameeyaaho qofkii habaadka muta oo qof wanaagsana ilaahay wuu sugaya qofkii khayr beelo ah oon wanaag rabinna ilaahay subxaana wa tacaala uma kaalmayno aayaddan marka waxay ku saabsan tahay su-aasha qabriga iyo xaalatu nasciga marka maanta ma arkaysaa nafta laga siibaayo inay dadku laba yihiin dad ilaahay kelimada tawxiidka uu ku sugo oo khaatimo fiican ku dhinta iyo dad la seejiyo iyagoo balaayo ku mashquulsan iyo kelimaad xun iyo ficil xun ku dhinta marka imaam bukhaari wuxuu yidhi xadaana abulwaliid xadaanaa shucba akhbaranay calqama bnu martad qaal samictu sacd bnu cubayd can ilbaraa bni caazib baraa bni caazib waa saxaabi inuu yidhi ana rasuul lah sal اllahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimkaa idaa su-ila fi lqabri haddii lagu weydiiyo shahida an laa ilaaha ila allah allah maahna ilaah kaloo xaqa inuusu jiro ku marqaati kacaya wa ana maxamedan rasuulu اllah fadalika qowluhu tacaala yuhabitu llahu ilaahay wuxuu ku sugaa aladiina kuwii aamanuu rumeey bilqowli haabit hadalka haabitka ilaa tawxiid waa wax sugano meel loo raaca leh ilaahay kuu geynayo subxaana wa tacaala iayaati dunyaa adduunyada intay noolaayeen iyo wa fil aakhirati markuu dhinto xaaladda naftu ka dhacayso xaaladda qabriga lagu weydiinayo intaba marka xadiid dheeraa jira oo arrimahaasoo dhan aada uga hadlaayo oo imaam axmed iyo keyrkiis ay wariyeen xadiid saxiixa ah min xadiidi bara bn caazib ah waxyaalaan soo khulaasayna sababtoo asafar ila aakhira waa laga maarmaan intaanaan safrin rasuulkaa nooga sheekaya xoogaa bal inaan soo ziyaarna waa laga maarmaan ya intaanaan safrin aakhare inaan u safrno rixlo ku soo marno waa ka rixladaana nabigaa noo sheegay rixlo beenbeena ma waa rixlo xaq oo nabigu nooga warray wax dhaca marka waa siday maalinta aan joogna ay run u tahay oo warka nabigu sheega xaquy balka bal safar aakhira aan galno carriga aan soo fulifuliya waxa dhici doono insha allah ka gaarsii doono wuxuu yidhi baraa bnu caazib kharajnaa maca rasuuli illahi sal allau alayh wasalam ayaan la baxnay fii janaazati rajul min ansaar nin reer ansaara janaazadiis macnaa meydkiisaan raacnay faintahaynaa ila alqabri walamaa yulxad iyadoo weli aana luxudin ayaan qabrigii aan gaarnay macnaha waa la duugay markii la duugay fajalasa rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulkaa fadhiisanay wa jalasnaa xowlahu agagaarkiisaan fadhiisanay ka ana calaa ru'uusinaa dayr madaxa shimbir inuu nooga taag uma dhacno khushuucay annaga dhan haddee meel rasuulkii joogay iyo saxaabadii oo meydna la duugayay dad aakhara u jeeday ahaan sidaa annaga albaabkaas noogu muuqdo si ka daranay aakhare uga muuqato macnaa yaqiintooda nabiga calayh salam iyo saxaabadiisa sal allahu alayh wasalam radi allahu canhu wa fii yadihi cuudun gacantana muxuu ku haayaa qoriya yankutu bihi larda dhulka uu saa uga xarxariiqayo farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday faqaala wuxuu dhahay istaciiduu billaahi min cadaabi alqabri war cadaabka alle ilaahay ka mangala cadaabalqabriga maratayn ow alaaan saddex goor oo dha uma qaala wuxuu yidhi ina alcabda almu'mina qofka addoonka oo mu'minkaa idaa kaana fii inqidaacin min addunya hadduu adduunyo ka bixi rabo waiqbaala min alaakhirati aakharna u socdo macnaa nafta ay ka dhacayso nazla ilayhi malaa'ikatu min asamaa malaa'ig ayaa samada uga timaado biidulwujuuhi wejigooda oo cadya kaanna wujuuhuhum shamsu wejiyaalkooda waxaad u malaynaysaa bir qurux macahum kafanun min akfaani iljanna micigoodana kafan oo akfaantii jannada ayaa ahaa wa xanuudun min xanuudi iljanna iyo wixii laysku udginayo meydka xanuudka lagu udgiyo oo jannada laga keeno waa qofka muminka markuu dhiman doono xataa yajlisuu minhu madda albasari waxay ka fadhiisanayaan ilku wareerti uma yejiu malakulmowtiga imaan doona uma yejlisu cinda ra'si madaxiisuu soo fadhiisanaya fayaquulu wuxuu leeyahay yaa ayatuha nafsu dayiba nafsadaan wanaagsaneedey ukhrujii waxaad u soo baxdaa ilaa makfiratin min allaahi wa ridwaan dembi dhaaf iyo raalli ahaasho fatakhruju way soo baxaysaa tasiilu iyadoo shubmaysa kamaa tasiiru lqadratu min fi siqaa'i sida kirligo oo kale biyaha markii laga shubo afkiisa soo biyo rr sooma lahayaan si saalma u soo baxayaan saasoo kale uga soo baxaysaa naftiisa fayaakudahaa wuu qabanaya faidaa akhadahaa haddii oo qabto lam yadacuuha fii yadihi darfata caynin kama tegayaan xataa ya'khuduuhaa ilaa ay ka qabtaan fayajcaluuha fii daalika alkafan kafantii marka ay dhigayaan iyo xanuudkii ay dhex dhigayaan wayakruju minhaa waxaa ka soo baxaya ka adyabi nafxati miskiin wujidad calaa wajhi اlardi yacnii udugga markii nafsadiisiiba ay soo baxdo nafsadda waxaa ka soo gufaacaysa dhiib midka ugu udug badan adduunyada la arkay ka udug badan ayaa ka soo gufaacaysa ruuxdiisaa carfaysa markaasay samada ayay koraya oo ma mar alla markay malaa'ig sama joogta ay la soo ay soo ay la sii maraan malaa'igtu waxay leeyihin war maxay tahay ruuxdan oo udgayso wanaagga badan fayaquuluna fulaan min fulaan biaxsani asmaahi magacii ugu fiicnaa ugu yeer waa hebel hebel magac ugu jecla adduunyada loogu yeero xataa yantahu ilaa samaa'i dunya ilaa samaada adduunyada ay ka ay ka gaaraan fayastaftixuuna lahu fayuftaxu lahu fayushayicuhu min kulli samaa'in muqarabuuha ila asamaa'i alatii taliih samadii adduunyada markii laga furo waa ruuxday wadaan moogta la gelbinaya malaa'igtiyaa furaya udugay helaya markaasay waxay leeyihiin yaa waayo qofkaan waa qofkii hebeloo magaciisa ugu wanaagsana mala samo kasta waxaa ka raacaya dadka oo muqarabiinta oo naftaa gelbinaya ilaaha loo wadaa ilaa samaa'i saabica la geenaya markuu ilaahay loo dhoweeyo ilaa samaau saabic carshigaa ka sarreeya carshigan ilaaha ka sarreeye oo ilaahay loo dhoweeyo wuxuu leeyahay uktubuu kitaaba cabdii fii cilliyiin liiska cilliyiinta ku dara oo maanta ma arkaysa jannada meesha ugu sarraysa maaragtay la geynaayo ku dara waaciduuhu ila alardi dhulkan u celiya dhulka ayaan ka abuuray ee markaasna markii marka saaxiibkiisu loo soo celiyo ayaa labadii malag oo munkar wa nakiira u imaana waxay leeyihi man rabbuka fayaquulu wuxuu leey rabbi ilaahay wa rabbi allah allah ah rabbigayga macbuudkayga xaqaa u fayaquulaanu lahu maa diinuka diinteedu maxay tahay fayaquuluuna fayaquulu wuxuu leeyahay diinu lislaam haddana waxay leeyihiin maa hada arajul alladii bucita fiikum ninkaa ladinka dhex soo saaray muxuu yahay nabigaa loola jeedo fayaquulu huwa rasuulullah waa rasuulkii alla fayaquulaanu lahu waxay leeyihin wamaa cilmuk maxaa ka taqaanaa fayaquulu qara'tu kitaab allah kitaabkaan akhriyey wa aamantu bihi waan rumeeyey wasadaqtu waan rumeeyey dadka kutubta ka carara iyo duruusa marka la akrinayo cilmigaasuna xaggey ka helayaan marka shaarica maa u waxyoona iyo makhaayadaha furaqadir waa kaas ilaa mar alla markaad dersi fadhiisato ilaahay iyo rasuulkiisa waa sii baran soo ma waa hadda waa sidaana leeyahay in alla intaad diinta aada la fadhiisato iyo culummada waxaad ku jawaabi lahayd waa sii baranaysa sii faa'iidanaysaa wuxuu le waa aqaanaa kitaabka ilaahay baan maanta ma arkaysa aan akhrijlo ku leeyahy fa aamantu bihi waan rumeeyey wasadaqtu waan rumeeyey fa yunaadii munaadin min asamaa midaa samada ka dhawaaqayo an sadaqa cabdii waa ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaygu run buu sheegee fa afrishuuhu min aljanna jannada firaash uga keena wa albisuuhu min aljanna jannada dhar uga keena waftaxuu lahu baaban ila aljanna jannadana irid uga fura oo qabrigiisa maaragta ku fura fayaatiihi min rawxihaa wa diibihaa wix alla wixii carafta iyo neecawdi macan ayaa jannadii ku afuufaysa wa yufsaxu lahu fii qabrihi qabrigana waa loo waasicinaya madda basari ilku wareerta intii le ayao loo basariya markaasaa ninaa u imaanay oo dhar wanaagsan wato oo qurux badan oo udga markaasu wuxuu ku leeyay maxaa taha adig ma garan wuxuu leeyay abshir biladii yasuruka wax ku farax geliya ku bishaarayso haadaa yowmuka aladii kunta tuucad waa maalintii lagu lagu yaboohayo fayaquulu man anta maxaa taha adiga fawajhuka alwajhu aladii ya'tii bilkhayr wejigaaga weji khayr laga fusho waayo fayaquulu ana camaluka saalix camalkaaga wanaagsanaa salaadii iyo soonkii wixii baa nin lagu soo matalaya oo adiga kuu khidmeyna ma garan fa yaquulu rabbi aqimi saacata ilaahu saacadoog jannada inuu iska galow rabaa inta waaba intaan asagoo halow jannadii usii muhanaya ya bini aadam jannadii usoo muhanaya gaalkii asaga markii ay naftu ka dhacayso malaa'ig waxaa ku soo degaysa ayaga dhan weji madow oo maryo dhogor ah oo sidii laamigu u karkaraya wato ilku wareertay ka fariirsanaya malakulmowdkaa u imaanaya madaxuu ka istaagaya fayaquulu wuxuu leey ayatuha nafsu alkhabiisa naftii hay xuni ukhrujii waxaad u soo baxdaa ilaa sakhatin min allaahi waqad carab alla ilaahay kuu caraysiiya u soo baxa naftii marka inta kala carartay jidhkii isku loolaabaysa markaasaa laga soo tuxbinayo hadduu suuf biro shabaqa hadduu ku dhex milmo suufku yar biro shabaqa hadduu dhex galo shabaqa ma garanta ma laga soo dhex saari karaa si sahal saasoo kalea nafta looga soo tuxbinaya ilaa cumri dheeri bay raadinaysaa muuqta markii laga soo tuxbiyo oo naftii ay soo baxdo ayaa waxaa la urinayaa riix ilaahu baktiba allah ka dhigay wax dhulka yaalla wax ur badan oo kale oo ur ayaa ka soo gufaacay koraa loo sii qaadi maayo malaa'igtii marka la sii mari waxay leeyiin waa maxay ruuxdan khabiifada oo baktiga markaasaa magacii ugu foolxuma inta loo kay waa hebel kii inkaar qabahayo waa kaas awo samadii ha loo geliyo markii la maago samada waaba laga xiraya sida ilah yidhi aladiina kadabuu biaayaatina laa tuftaxu lahum abwaabu asamaa ilaa kulli maayo walaa yadkhuluna aljanna ma garata samadii markii loo diiday ilaahay wuxuu leeya uktubuu kitaabu fii sijiin kitaabkiisa oo dhulka hoose liiska sijiin la yidhaahdo ku qor walciyaadu billah oo dadka naarta meesha ugu hoose la geliyo markaasaa ruuxdiisaa lasoo turay halkaasa loo turay web ay dhuha ku soo leedahay marka wuxuu akhriyay nabigu waman yushrik billahi qofka ilaahay u shariig yeela fakaannamaa khara min asamaa waa asagoo cirka laga soo tuuro fatakhdafuhu dayru shimbira ay kala dafayaan ow taawi biruuxi ay ku hoobinayso fii makaani saxiiqin manfur labadii malagaa u imaanay war muxuu yaa rabbigaa weli waxba ma aqaan diintaada maxay tahay waa adri waxba ma ogi maxay tahay nabigaa laydinka soo dhex bixiyey laa adri markaasaa ilaahay ou samada cod ka soo dira wuxuu ku leey an kadaba cabdii addoonkayga been uu sheegay oo ilaahay ma rumaysna iyo rasuulkiisee fa afrishuuhu min annaar naarta gogol uga qaada waftaxuu lahu baaban ila annaar naartana iga fura fayaatiihi min xarihaa wa sumuumiha halkaasaa kulalkii naarta iyo sumuumkii iyo balaayadii iyo qashinkii uga imaanay wayudayaqu calayhi qabru qabrigana waa lagu cariraya xataa takhtalifa adlaacu ilaa feeraha isdhaafa wayaatiihi rajulun baa u imaanaya qabiixulwejhi weji xun qabiixu hiyaabi dharkiisu uu xun yahay muntinu riixa oo ur badan fayaquulu absir biladii yasuuka maanta ku bishaarayso wax kaa nixin balaayo kaa nixis haadaa yowmuka aladii kunta tuucad waa maalintii lagu yaboohi jiray fayaquulu man anta war adiga maxaatan kubaataa inkaar qabo fawajhuka alwajhu aladii yajiiu bishar wejigaaga mid balaayo wada u egyahay fayaquulu ana camaluka alkhabiid qurunkaa kufrigii iyo macaasidii iyo zinadii iyo sariqadii iyo khamradii iyo qatligii qashankii iyo shirkigii bidcadii baan ahou leeyahy markaasuu isagoo cadaabkaa ku jira wuxuu leeyahy yaa rabbi laa taqum isaaca hajoojinin sababtu wuxuu u jeedaa hadduu qabrigan ka baxo in naarta kasii kulusha walciyaadu billah marka waa xaaladaas waa ilaahi naga koriyo subxaana wa tacaala ilaahay xaaladda ahlu jannada ha naga dhigo xaaladda naartana allah naga fogeeyo yuhabbit llahu ilaahay wuu sugaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli haabiti qowlka haabitka oo sugan waa tawxiidka waa kelimad sugan oo asal leh oo ilaahay kugu xiraysa fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada oo mixankeeda iyo waxaas iyo waa ku soo boodaya iyo wa fi laakhirati aakharo wayudilu llaahu aalimiina ilaahay daalimiintana wuu baadiyeeya wayafcalu allahu ilaahayna wuu sameeya maa yashaa wuxuu doono alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownahaa wabi'sa alqaraar alam tara miyaadan u jeedin ila aladiina kuwii baddeluu beddelay nicmat allahi ilaahay nicmadiisa kufran ay ku beddeleen nicmou ilaahay u soo diray nicmadii intay qaadan lahaayeen booskii shukriga ay nicmada ku sugnaayeen kufrigaa jig la soo siiyey wa axalluu qowmahum qoomkoodana waxay dejiyeen daara albawaari gurigii hala guri hoog ay dejiyeen jahannamay dhex dejiyeen yaslownahaa iyagoo ku maaragtay ku gubanayo oo kulaalayo jahannamo oo lagu salayo wa bi'sa alqaraar meel lagu sugnaadana waxaa u xumaaday jahannamo ma garata bi'sa alqaraar alqaraaru fii jahannama ugu xumaaday wa jacaluu lilaahi andaada halkan ilaahay wuxuu noogu sheegaya subxaana wa tacaala gaaladii nabi maxameda loo soo diray risaalo weyn qur-aankaa loo soo dejiyey waxay ahayd inay nicmadan ay ka faa'iidaystaan markaasay beeniyeen oo nabigii la cinaatameen ooy dhibeen isagii saxaabadiisi oy weliba dheheen ilaahuna kala dhix annagii asaga oo qofkii riximka goyska oo diinaan la aqoonlab ilaahu baabi' ayaga ahlu baatilah iyagii marka ay ku hogatay alintay weliba maalintii bedar ay culimmada qaar ku fasiraan sida ibnu cabbaas oo ku fasiro marka qoladaasay ka hadlaysa ilaa markaada nicmadii shukrigeeda aadiiday iyo risaaladii wanaagsaneed meel hooga isdejisay alam tara miyaadan u jeedin ila aladiina kuwii baddeluu bedelay nicmat allaahi kufra ku bedeleen booskii iyo shukriga ay nicmada alle ku shukri lahaayeen ay kufri iyo amar diida dhigteen wa axalluu qowmahum qoomkoodana waxay dejiyeen iyo wa anfusahumna waa ku jirtaa iyaga nafsadoodiiba daara albawaari guri hoogay dejiyeen waa haddee beder waa ti inta lagu helay maqaawiirtooda eeda darneed qacda laga sugo toddobaatan ugu waaweyneed dhegta dhiigga loo daray beder waqacdii beder toddobaatan kaa la qabsaday muxuuse ilaa maalinta kusii socdeen ilaa fatxu maka laga laacay ee markii laga qabsaday oo la gebagabeeyey ou rasuulku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad iga filaysaan idinku sameeya waa raggii hadda dhibi jiro dhiiggiisa inay ku qubaystaan rabe qaaluu akun kariim ibnu akhin kariim wiil walaalo aho ma garat ilaa dhallinyaradana nabigay kufac tahay iyo ragga dhexdhexaadka odayaalkana adeeru ihi ibnu akhin kariim wiilaan adeer unahoo fiican inta kale hadda kuda-a iyo wixii ka yadeernaada waa walaalo inta kaleo odayaasha waaweyna muxuu u yahay adeera u yihi markaasuu yidhi matal wanaagsan baa yuusuf iigu sugnaaday ma garata idhabuu fa antum dulaqaa nabiga bal saamaxadiisa fiir nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dambena hadee waxay noqdeen dadkii islaamka ugu nusray dadkii ugu waaweynaya noqdeen alam tara miyaadan u jeedin ila aladiina kuwii badeluu bedelay nicmat allahi nicmada alle kufran ku bedelay wa axalluu dejiyey qowmhum qoomkooda daara albawaari gurihood qaarna jahanamay yidhaahdeen jahanamay dejiyeen marka waa isku mid ee yacni bederna waa ku hoogeen jahanamana de waa hooggii aaqarow jahanamay dejiyeen yaslownaha ay gelayaan ay ku gubanayaan wa bi'sa alqaraaru meel ugu sugnaado meesha ugu xun ma garata wabi'sa jahanam jahanama ugu xun yani wabi'sa alqaraaru alqaraaru fii jahanam qaraar waxaa meel sugnaasho waxaa ugu xun jahanamo in lagu dhex baryo walciyaadu billah wa jacaluu waxay sameeyeen lilaahi ilaahay oo u yeeleen andaadan kuwa ilaahay ay mili kala dhigayaan oy kufac kala dhigayaan oo fi lcibaadati andaadaas markaad maqasho ma dhahaayaan ilaahay rabbinimadiis wuxuu awoodoo awoodaan oo cirkay la abuureen dhulkay la abuureen tasarufay koonkan ku leeyihin ma dhahaayo ee waxay leeyihiin waa xoogaha shafaacay leeyihiin maaragtay inaan maa nacbudum ilaa liyuqaruna zulfa sababtoo ah gaalada shayddaana wuxuu ka dhaadhiciyey adinka maadaama aada anjaastihinoo dambowdeen ilaahay toos ulama xiriiri kartaa waa inaad malaa'igta ula sii xiriirtaan ee malaa'igta uma jeedna maxaan samayno haye asnaam sameeya oo malaa'igta maaragtay representativeka oo cibaara can malaa'ig ah marka aad asnaamta marka u dhowaanaysaan malaa'igtay representative ka tihiin malaa'igtaa marka ilaahay idiin shafaaco gudbinaysa soo ma marka ilaahay rabbinimada ugala mid ma dhigi laakiin cibaadaday kala mid dhiga maca daalikana gaalay ku yihi hadda haddaad tidhahda qabrigan iyo weligan anigu xoogaa waa demi badan oo wasakhan ahay ha ii shafeeco qabriga intaa qurbaan aa u keentay oo tirada haye bal adigu ilaahay noogu gelin iyo xaggaas iyo sheekh cabdulqaadir intaad sii martid xaggaas qowdka acdamka ilaahay noogu gelin iyo tani maxay isdhaanta kul waa waa isku dhow yihi jitsam in kolley nimanka waxay kaga dudi laa ilaaha illaa huwaa leeyihi laakiin laa ilaaha ila allahu iyo waxaan ay samaynaa waa istacaarudaya laakiin ma oga laakiin kuwaas af carabiga yaqaanin laa ilaha illa hu hadduu yidhahdo waa ogya waxaan inaanay sax ahayn tanaa qalad noqonaysa kaas waa yaqaanin oo jaahil nin wax yaqaano ah kelimada carabiga laa ilaha illah waxay keeneen ay laa macbuuda xaqun ila allah ilaahay keligiis inaan caabudin ma garata oonan kuwaan maaragtay aan waxba loo dirsan marka waa ku yidhi maya kuma jirno ajacala alaalihata ilaahan waaxid laakiin kuwan waa jaahiliin waxay moodayaan maaragtay laa ilaaha ila allah iyo camalkoodan inays waxba isu dhibeen u malaynayo laakiin ogow qaar badan oo cilmi bartaa jiro kutubihii sunanka yaqaano ah qaarana xataa waxaa jira jaamacadaha sacuudiga intay soo dhammeeyeenoo tawxiidka soo akhristeen hadhow intay usoo noqdaan dha wahaabiye annagaa soo aragna meesha waxba kuma haayaan alaabteena iskuwata bunkeenna iyo waxeena alaabteena iyo maanta ma arkayna agaskeenna iyo waxeena noo waday leeyihi soo ma marka qaar badan wax waa yaqaana qaarna jaahil annaga maadaama aanaan kala aqoon sariiradooda annaga ma kufrisiina laakiin waxaan leenaha waxaan qofkii laakiin ilaahay uu ku ogyahay in isagoo yaqaano waxaan inay shirkigii ay mushrikiintu samay jireen haddana ku dhaqmo ilaah isagaa la xisaabtamo soo ma kii jaahilana inuu macduur yahay in kale allahu aclam waa inuu cilmiga u barto oo macnaa tawxiidka u barto maxay tahay macnaha laa maxaa looga jeeda ilaah waa maxay ilaah waxay la caabudaan ilaah xaqaha jira iyo aaliha baada ilaah xaqa waa allah oo isagoo cibaadada mudnaansha u leh kuwa kaleo wixii ilahay ka socon cibaado ma leh marka macnaha saas waa wajacaluu lilaahi waxay u yeeleen andaadan kuwa ay ilaahay cibaadada ay kala mid ka dhigaanoo si alle u caabudaan ayagana u caabudaan ilaa shirkigu waa saas weeye an tacbud allah wa tacbuda macahu hayrahu waa shirki shirku ilaahay waa caabudaad leedahay xoogaa ilaah kan loo kusoo lamaanin laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka ay dhihi jireen midkoo yaraad adiga iska leedahay tamliku waad hanataa wamaa malaka isagoo wax umaha marka waa inaad beytulqasiid waa in la fahmo waa nacam adiga laftaada haddaan adoon aqoon meesha qaladka uu ka jiro aad tidhaahda nimankan waa radina xoogaa khuraafiyiinta waa wareeri adiga laftaada rabaa tawxiidka inaad isfiicno maa khaladka xagow ka jiraa farqiga gaalada iyo iyagu udhexeeya waa maxay farqiga udhexeeya gaalka laa ilaaha illa waa diidan yahay laakiin isagu waa ogolyaha kale laakiin jahliga uga sugan inay laa ilaaha ila allah iyo waxaan oo awliye alla adeeg inay is ictiraamaayaan ma qabo qaarna waa og yihiin qiiqa isku qareen qaarkaas og oo runta og ayaga xisaabtooda cadiim maa wamaca daalikana ku dadaalaan qaarkaan ogeyna waxaa laga rabaa inay bartaan ma garata ay bartaan cilmi oo tawxiidku waa maqaalibta ugu weyn inay bartaan laga raba wajacaluu wax u yeela lilaahi alle andaadan kuwa cibaadada ay kala mid dhigaan liyudiluu say u baadeeyaan can sabiilihi dadka u baadeeyaano can sabiili jidka alle uga baadeeyaa qul waxaa tiraa tamatacuu xoogaa adduunyada ku raaxaysa ku qaadqaata fa ina masiirakum aayataynkiin iyo meeshaad ku dambaysaan ila naari naar uumay qul wax tiraahdaa tamatacuu raaxaysta adduunyada inta yaroo laydin kaadidoo haddaad shirkan ku dhimataan oo ka toobad keeni weysaan fa ina masiirakum macnaa aayataynkiin iyo meesha ku dambay doontaan iyo meesha u ahaanaysaan ila naari naar waaye nacam qul waxaa tidhahdaa licibaadii addoommadaydii aladiina aamanuu oo rumeeyey yuqiimuu ha oogeen asalaata salaada ha oogeen wayunfiquu ha bixiyeen mimaa rasaqnaahum waxaan ku arsuqnay siran si hoos hoosay ah oo qarsoon wa calaaniyatan si muuqata min qabli an ya'tiya intuusan u imaanin yowmun dharaar laa baycun beec uusan jirin iyo isfurasho fiihi dhexdiisa walaa khilaalun saaxib walaa khilaal saaxibtinimona aysan jirin macnaha waxaa weeye adduunyada inta la joogo waa daarulcamal berri aakhiro waa daarulxisaab marka cibaadaadka badaniga iyo kuwa maaliga intaba waa inaad la timaado ama sir ha noqoto markay sirtu maslaxo badan tahay ama calaaniye ha ahaato marka maslaxa baad matalan in lagu daydaad qabta weliba zakaada oo xoolaha waxay dhahaan in haddaan loo bixiyo lagu jeedaa fiican calashaan dadku say ugu daydaano shacaa'irta zaka bixinta u muuqato intaan la gaarin maalin beecowsan jiro macnaha dembiyaad gelaysaa soo ma dembigii aada gashay naaruu kugu xakumay isma furo kartid oo intaad wax iibsatid oo xoolo aada meesha keentid markaa iskuma furanaysa saaxiibtino ma jiro saaxiib kuu qallaynaayo oo ku mootinaayana ma jiro ilaahayna cadaalad ugu isticmaalaya subxaana wa tacaala marka intaan macnaa geeridu kugu imaanin markaa waxaad tabco kartidna mala wixii hore soo tabcatay maahan waxaad beecsan kartid oo isfuro kartid mala wax hadda kula saaxiibaho saaxiibtin wax kuu qabanaya ma laha bal dadku guriga kaa kaa carara yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii wa baniih likulli biri'in minhum yowmaidin shaanu yuqni qul waxaa tidhahdaa licibaadii addoommadayda cibaadii aladiina aamanuu addoommadayda rumeeyey yuqiimuu ha oogeen asalaata salaada wayunfiquu waxa bixiyaan mimaa rasaqnaahum waxaan ka arsuqnay siran iyadoo loo iyadoo qarsoon iyo wacalaaniyatan iyadoo loo jeedo min qabli an yaatiya intuusan imaanin yowmun maalin waa qiyaamihii laa baycun fiih wax iibsasho aysan jirin wax soo gadasho oo intaad xoolahaagii muraadayso aad isku furan kartid ma jiro walaa khilaalun mid saaxiibtinimo kugu qalaynayan oo saaxiib aho ku faki karana uusan jirin allaahu allana alladii allihii waaye khalaqa samaawaati samadaha abuuray iyo waalarda dhulkana allihii abuuray wey wa anzala soo dejiyey min asamaa'i samadana maa an biyo ka soo dejiyey halkaa noogu joogo maanta wallah aclam sal alla cala mxamed